magaalada nairobi waxaa ka dhacay kulanno hordhac ah oo dhex maray dowladda itoobiya iyo jabhadda o n l f kulannadan ayaa la sheegay inay ka soo shaqaysay dowladda kenya falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha igu helisa ayaa haddaba goor dhowey tolo khadka taleefonka ee dalalka australia kula xiriirtay cabdiqaadir xasan hirmooge oo ah hafayeenka jabhadda o n l f isagoo uga warramay kulannadaasi iyo waxa ka soo baxay wadahadalka etoobiya iyo ogaadeenaya wuxuu ka dhacay dalka kenya waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa dawladda kenya muddo hal sana ilaa june two thousand elevenkii wuu socday dhexdhexaadin bay wadeen kulankii koowaad bisha lixdeedii iyo toddobadeedii buu dhacay waxaa lagu heshiiyeyna hadal ku socdaan qadiyadda ogaadeeniya asalkeeda iyo wixii keenay aasaaskeeda ee xididkeeda ana laga wada hadlo xal nabadgelyo cadaalad ku dhisana qadiyadda ogaadeeniya loo helo loo helo waana markii koowaad ee taariikh ahaan ay dhacdo qadiyadda ogaadeen in in si siyaasiya looga wada hadlo oo loo wajaho ay dawladda etoobiya ogolaato inay qadiyadtan tahay qadiyad siyaasiya inay tahay haraagii isticmaarkii reer yurub ka hadhay raadadkii ka hadhay iyo khilaafaadkii ka hadhay inay tahay caddaani markaad fiiriso horey garabyo oo nalaf ka tirsanaa heshiis ula gala dowladda ethoobiya adinku qayb unbaad ka ahaydeen garabyadaasi hadda marka laga soo tagana ethoobiya heshiis la gasheen garabyadiina oo nalaf ma midaysan tihiin maadaama hadda aadan isku diidanayn in heshiis lala galo dowladda ethoobiya ma ka midoodeen arrimahaas onelf afka etoobiya iyo idaacadaha way ku kala qaybsanayd laakiin sida ficilka ah ama calal ardi alwaaqic xaqiiqada dhulka taalla ama shacabka ogaadeena dhex taalla ama har hardanka dhexdiisa ama halganka socda ee hubaysan siyaasiga ka bulsheed ka muxuu ahaayey ummadanadu ay ku jirtay ayaa ka talintaa laguma kala qaybsanayn laakiin idaacadda etoobiya iyo dad istinaaci ama gacan ku samaysa oo ururo kaartoon ka samaysan oo shabeel kaartoon laga sameeyey hadda marka ma heshiis ma ku tihiin garabyadiina saa doontiinba u kala qaybsanaada eh heshiiskan onlf ma isku raacsan taha etoobiya la gasheen onlf horta weligeed uma qaybsanin qof waa ka tegi karaa ama laba qof way daali karaan dad sheeganhayo onlf waan maqlay laakiin haddii aad mas-uuliyiinta onlf taqaano saxaafad soomaaliya tiin waad ka warhaysaan ma jiro kala qaybsanaan wax lagu magacaabi karo markaynu mustawaha cilmiga ku dhisan ee saxaafadda ee heer ogaalnimo ah loo baahan yahay ay tahay ma jirin weligeed wax oonalafa oo arrintaa ku kala qaybsan hadda wax maalmo ka hor bay ahayd markii uu geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ethoobiya meela zanaawi maxaa kusoo beegay xilligan ma dhimashada meela zanaawi ayaa irid cusub idiin furtay mase waxay ahaayeen wax hore usoo socdo hadda un xalkeedu yimid wa way soo socotay laba kun iyo laba kun iyo kow iyo tobankii aan idhaahdo bishii june bay bilaabatay dawladda etoobiya codsatay ka codsatay dawladda kenya inay dhexdhexaadid samayso dawladda kenyana xiil bay nala soo samaysay annagana shuruudaha iyagu wuxuu ahaa in dal saddexaad iyo goobjoogo saddexaad uu joogo wadahadalkuna uu ku saabsan yahay asalka qadiyadda ogaadeeniya ama xididka qadiyadda ogaadeeniya ay ku ay ay ku taagan tahay ama waxay ka dhalatay khilaafkan wuxuu ka dhashay waa khilaaf siyaasi ah waa khilaaf isticmaarkii ka soo hadhay marka inuu qadiyadda si siyaasi a loo wajaho markii koowaad etoobiya ogolaatay weeye wadahadalkuna inuu sii socdaa ayaa hadda lagu heshiiyey si siyaasiyana qadiyadda loo xaliyo asalkeediina laga wada hadlo hadafka oona laf iyo shacbiga ogaadeenyana waa ayakatali weye marka aan leedahay waa in si rasmiya loo xaliyo maxaa ula jeedaa haddaad noo faahfaahiso shacabka iskale qadiyadan waa inuu go-aan siyaasiya ka gaadho cid u afhayeen u ahaan karta oo etoobiya la yidhaahdo ama koox la yidhaahdo oo u hadli kartaa ma jiro shacabkan qarnigan kow iyo labaatanaad ku nool ee sagaalka milyan ah ee soomaalida ah ee xoogga lagu haysto waxaa weeye inay go-aamiyaan aayahooda ama muxuu ahaye maabkooda siyaasiga ah mustaqbalkooda siyaasiga ah iyagu inay go-aamiyaan ee aan miisas kale lagu xallinin weeye oo aan cid u dhigteed galin marka maxaa kaleetuu dhigayaa heshiiskan qodobadiisa marka aada dib noo xusuus wuxuu dhigahayaa in wadahadalku inuu sii socdo labada qolodana ay xal siyaasi ah qadiyadda in loo helo oo nabadgelyo oo cadaalad ku dhisan inay kenya dhexdhexaadiyo kasii ahaato iyo wixii kale lagu dari karo iyo in aan wax shardi ah oo carqalad ku noqon karaya wadahadalkaas socodkiisa aan aan lagu xilin mabaadi'da lagu wada hadlahayo iyo ajendayaasha laga wada hadlayo weeye hadda waxa lagu heshiiyey wuxuuna ku saabsan yahay in si nabadgelyaa loo xaliyo khilaafkii ogaadeeniya ee soo taxnaa lixdankii sane ee u dambeeyey in asalka khilaafka la raadiyo xal siyaasi ana loo helo marka hadafka sha hadafka shacbiga ogaadeeniana kaa weye marka waxay la micno tahay in O- in onlf ay hubka dhigayso oo ay hadda wadahadal diyaar u tahay hub dhigid ka mid maaha waxaan ka hadlay iyo waxaan ka hadlayno waa xal siyaasiya qadiyada in loo helo oo asalkeedii la xaliyo aayaka talin ay helaan shacbigaas haddii uusan jirin aayaka talin iyo xal siyaasiga oo ay go-aamiyaan aayahooda shacabka iyagu Eh, wax hubdhigadana ma jiro hubdhigidana hubkanagana lagama hadlayo Eh, hubka shacbiga ogaadanaya iskale Eh, waxaan eh, eh, eh, hayb iyo iyo identity yaanu leenahay soomaaliya waa annaga iskale hubka jiritaanka annaga iskale ururka siyaasiga annaga iskale aayaha la doonayo iyo taariikhda iyo hiddaha aan u dagaalamayno waa mid marka ma aha mid eh, eh, eh, eh, gelahaya gorgortanka asagu kaasi waxa uu ahaa afhayeenka jabhadda onlf cabdiqaadir xasan hirmooge oo isagoo ku sugan dalka australia qadka telefoonka iigu waramayey